dugsiyadaasi markana waxaa la gaaray haddii aad maqli jirteen barnaamijka faaqiidada wararka waxaana la diyaarah sid cumar sheekh ismaaciil aad baad u mahadsan tahay faadumo daahir cadow
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maalin walba ar- aad ka dhegaysataan marka laga reebo maalnimada jimcaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
wacan mar kale dhegaystayaal waa sagaalka bisha kow iyo tobanaad sanadka laba kun kow iyo labaatan saaka barnaamijka faaqidaada wararka waxaanu ku falanqayn doonaa abaajira dalka gaar ahaan deegaanada amba degmooyinka jubbooyinka iyo gobolka gedo oo laga soo sheegayo inay ka jiraan abaaro aad u baahsan oo ay ku naf waayeen dad xoolo dhaqato ah oo halkaasi ku nool abaaruhuna ay saameeyeen ayaad barnaamijka maqli doontaan anigoo ah saciid cumar sheekh ismaaciil ayaa nala socodsiinaya dhanka farsamadana waa maxamuud faarax siidow faarax
matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi Idigay waa hagaag dhegeystayaal aynu ku bilownee wasaaradda gargaarka jubbaland ayaa sheegtay in abaaraha ka jira jubbooyinka iyo gedo ay u dhinteen dad xoolo dhaqato ah kadib markii xoolihii ay ka dhammaadeen agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland cabdirashiid cumar faratoon ayaa tilmaamay inay wadaan dadaallo xoogan oo lagu gurmanayo dadka abaaruhu ay saameeyeen
Een, eh, waa mahadsan tahay een, eh, adiga iyo ra- radio muqdisho Een, eh, run ahaantii saa ula socoto jubbaland een, gebi ahaanba abaara ah, ka jiray een, aad u daran dadkii iyo duunyadiiba haleeleeyey oo maaragtay dhameeyey meelo qaar waxaa lagu soo waramayaa in maaragtay dadkii ay maaragtay ay hadda maaragtay naftoodaba waxay u- ay u laayihiin Een, xoolihiina haba sheeginba ilaa iyo toddoba boqol iyo todobaatan kun baa lagu soo warinayaa inay maaragtay dhinteen marka ka wasaarad ahaan runtii een, wasaaradda gargaarkii maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland oon agaasimaha guud ka ahay runtii dadaalo badanaa sameynay oo maaragtay hormuud u ahaa een, maaragtay wasiirka een, wasaaradda mudane cabdiraxmaan een, oo asagana maaragtay dadaalo fara badan iyo maaragtay eh, kulamo fara badan hay-adaha samafalka iyo kuwa gargaarka la lahaa iyo madaxda kala duwan run ahaantii een, maaragtay meelo fara badan baan maaragtay qeeladhaan badanaan sameynay een, maaragtay adduunka iyo beesha caalamka iyo maaragtay dowladda federaalka dhammaanba maaragtay waa gaarsiinay runtii een, ka wasaarad ahaan een, waxaan isku daynay inaan maaragtay meelo fara badan oo sida hadda degmada afmadow een, maaragtay badhaadhe degmada badhaadhe iyo deegaanada hoos tago afmadow iyo deegaanada hoos tago een, kismaayo gobolka gedo ceelwaaq oo ka mid ah gobolka gedo inaan maaragtay biyo dhaamin ka sameyno een, maaragtay een, lacago aan maaragtay aruurinana aan gaarsiino si micnaha dadkaas cuntooyin iyo wax loogu gado runtii dadaalaheena waa wadnaa welina maaragtay insha allah waa sii sii dadaali doonaa waayahay marka deegaanada ugu daran ee abaaruhu ka jiraan waa halkii runaantii gebi ahaanba eh, ah, gebi ahaanba jubbaland dhan abaara ka jirto laakiin hadda meelaha usii daran waa gobolka gedo Eh, maaragtay gobolka gedo markaan kuleeyahay eh, meelaha usii daran waa ceelwaaq eh, greenley Eh, maaragtay balad xaawo garbahaarey meelaha baardheere Ee, sidoo kale jubbada hoose afmadow ley oqaani Aha.
diif een, kismaayo naftirkeeda oo aagan iyo tuulooyinkan ku aadan een, ah, ba- badhaadhe sidoo kale een, maaragtay tuulooyinka een, hoos tago dhammaantood oo maaragtay een, aan dadkii la wada xiriirnay oo ayagiina laga wada soo qeynayo sida kulbiyow een, sankaaro kultingow kudhaa urgaawo madhawo Een, runaantii deegaanada way ku dhuftay abaarta marka ilaahay baa insha allah markaan maaragtay aan weydiisanaynaa Waa- inuu waa- raxmadiisa noo keeno waa gartay marka agaasime waxyaabaha ugu daran ee dadka een, haddii aad qiimayseen ay u baahan yihiin in laga caawiyo maxay yihiin maanta dee waad fahmi kartaa een, ah, waa hool mas-uuliyad een, maaragtay gaar ah ma ahan markii intaan abaaraha u dhacaan waa mas-uuliyad wadareed dadka runaantii waxyaabaa u baahan yihiin waxaa ka mid ah een, dadka een, ah, biyo dhaabin sida biyo dhaabin loo sameeyo ee, maaragtay cuntooyin la gaarsiiyo ee, sidoo kale daawooyinna in la gaarsiiyo gurmudbaa gurmadna deg deg loo sameeyo Een, dadaalladaasna ka wasaarad ahaan waan wadnaa ilaa haddaan wadnaa waana intii horena face to face horena waan gaarsiiyey insha allah ilaahay nuu nala garab gelayaa Een, ka dowlad ahaan eh, maamulka dowladda jubbaland insha allah iyadana qayb dhagaaxday ka qaadatay oo dadkaas maaragtay een, ah, ra- een, abaartu dhifatay ayagana maaragtay qayb libaaxay ka qaateen marka insha allah dabcan waxaan filayaa in maaragtay een, ilaahay Waaya.
maaragtay xamadiisa aan sugno oo maaragtay abaaraha ilaahay nala waayahay marka een, maadaama abaartu ay saamaysay dadka iyo duunyada een, ilaa iyo hadda ma jiraan deegaano dadku ay abaarta uga soo barakaceen
run ahaantii sida hadda guddida warbixinta ay nagu soo siinayaan een, cinaha oo riboodkan ku helayno een, abaarta horta dadka waxaa usii dheerba cudurro kale hadda iska dilaacay een, maaragtay cudurraa usuheli oo ugu heliyaan oo dadkii naftirkoodii meelo qaar waxaa naloo sheegay dadkii naftirkooda in ay suicide wax sameeyeen oo dad kaltood ay isdil- isdileen sida maaragtay qofka haddii uu maaragtay eh, loo badan uu lahaa oo loodii ka dhamaatay qofkii stresskaasa ka badanayo meelo qaar dadkaasaa naftirkoodii inay naftoodii waayeen waana loo soo ribood garay waana loo soo sheegay Een, deegaano badan oo maaragtay dadka soo guureen hadda sida een, ah, markii dhowbley ay tahay dadkii iyo duunyadii uu- sida hadda wadanka eh, like ah, een, ah, jubbada dhexe camal een, dadkii waa kasoo guureen oo maaragtay gobolka gedi iyo jubbada hoose ay usoo usoo adigii ayagii xoolahoodiiba isaga soo carareen marka runaanti waa fahmi kartaa een, ah, dhibaatada ay leedahay intaas oo dadkii wada guurayo oo maaragtay abaartii iyo maaragtay ay biilcaantii ay la wada carareen waa gartay marka ee, dadka kasoo barakacay ee deegaanadii ay ku sugnaayeen abaartu haleeshay een, wax qorshayaal oo ugu tala gasheen oo dib oo dejina ma jiraan maantii qorshooyinka wasaaradda waa iyo dadaalada way wadaan Een, een, intii hadda karaankeenna ah een, maadaama wasaaradda eh, eh, karaa aan wasaarad cusub ahnaanay ka jubbaland ahaan Een, intii karaankeenna ah hadda waa sameynay Een, dadkii wixii deg deg gurmadka waa la gaarnay sida biyihii een, maaragtay eh, dhankii oo cuntada Een, hataa wasaaradda maaragtay caafimaadka hataa maaragtay een, caafimaad waa gaarsiisay dadka intii aan tabarteena aan ka gaarnay
waa gartay qorshaana waa noogu jirtaa in maaragtay dadkaas haddii ay maaragtay dabadejin wanaagsan loo sameeyo si noloshooda usii wataan waa gartay marka een, dhowaan een, wafdi wasiiro een, ah oo xukuumadda federaalk soomaaliya usoo magacaawday qiimeynta abaaraha jubbaland ka jira ayaa kismaayo soo gaaray een, ka waran wafdigaasi loo soo diray halkaasi iyo een, waxyaabihii kasoo baxay kulamadaas iyo wada shaqayn haddii ay jirto Een, wafdigaas waa runta een, wafdigaas waa waana soo gaaray een, wasiirka wasaaradda maareynta mudane cabdiraxmaan cabdi axmed ah hogaaminayay wafdigaas kulamo gaar een, la yeesheen madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka iyo khaasatan maamulka jubbaland Een, wafdiga wadahadallo wanaagsanaa kasoo baxay ee, wada- wuxuu ahaa qorshe een, maaragtay kulan wuxuu ahaa miradho leh waxaana lasku afgartay si maaragtay wadajir eh, in maaragtay loo wada shaqeeyo oo dadka abaaraha saameeyeenna maaragtay een, loo wada gurmado xoolaha ku dhintay abaarta marka laga soo tago ma jiraan dad ay saamaysay oo u dhintay arrintaasi Ah, dabcan dee hora horaantii hadalkayga horey ku jirtay dadkii dad dhinteen oo naloo soo wariyay waa jireen dadkaasna badanaa waxaa u sababaya dadkii oo xoolahoodii ka dhamaaday oo maaragtay naftirkooda stresskii iyo maaragtay dee waayihii israaciyey oo naloo soo report gareeyey oo noo soo sheegay akhbaartaan ku helnay sida guddiga ay noogu soo sheegeen waa jiraan wallaahi run ahaantii waxaan ku baaqi lahaa een, in maaragtay qof walba oo islaam eh qof walbo maaragtay jecel inuu qofka kale islaamka oo walaadkiisa wax u qabto Een, in maaragtay dadkaas dhibaateysan abaartu saameeyeen in maaragtay qof kasta wuxuu la soo gaari karo uu maaragtay la gaaro qof kasta wuxuu caawin karo uu caawiyo si maaragtay isagana tarkiisa ajarna ilaahay uga siiyo oo maaragtay dadkaasna ay maaragtay een, gacantiisa u gaari lahayd Ee, sidoo kale waxaan baaqu dirayaa dadka ganacsatada ee, maaragtay horgajoogta ee, maaragtay dowladda federaalka in maaragtay dadkaas masirkooda ay soo fiiriyaan ay maaragtay wax alaale waxay u heli karaan ay maaragtay dadkaas ay la gaaraan si micnaha walaladood ay dhamaanayo xoolihii ka dhamaaday abaarta haysta in maaragtay wax loogu taro marka insha allah waa intan camal waa dan guud dan gaareed ma ahan
agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland cabdirashiid cumar faratoon ayuu ahaa kaasi dhegeystayaal oo ka hadlayay abaarta ka jira deegaanada jubbooyinka amba deegaanada jubbaland dhanka kalena sheekh cabdirashiid weli ibraahim oo ka mid ah culummada isu xilqaantay caawinta dadka abaaruhu saameeyeen ayaa tilmaamay in afar boqol oo qoys ay raashin gaarsiiyeen haddana ay wadaan dadaalo kale innagoo sidoo kalena ka wareysanay muhiimadda islaamka ay u leedahay iscaawinta xilliyada adag
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان Ee, walaalow een, dee, iscaawinta ilaahi subxaana watacaala qur-aankana waa igu faray Ee, nabigeenana calayhi salaatu wasalaam waa inagu booriyey arrintaa guubaabo weyn oo qur-aanka iyo sunnada baa leenayaa Een, ilaahi subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay watacaawanuu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan marka ilaahay inaan istacaawinno oo iskaalmaysanno oo isgarab qabanno oo keenna ee, tabarta yar aan garab qabanno Een, ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay biriga iyo wanaagga ilaa birigu waxa weeyo waxa weye waa- waa shayga khayrka oo dhan weeyo Een, ilaahi wuxuu leeyahay biriga iyo wanaagga iyo waxa fiican oo dhan iskugu kaalmeeya ismiga iyo xumaantana ha iskugu kaalmeynin ilaahi subxaana watacaala leeyahay nabigeenana calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay markii uu ka hadlaya mu'miniinta mathalu lmu'miniina fi tawaadihim وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها وكعبه وتلمان أما تصاروا كقبحي النبي أنه عليه الصلاة والسلام إن أي ذاتك مؤمنين أي قف تركي أو كلام jidhka bini-aadmiga waa taqaanaa oo qofku haddii uu far laga qabto ama madaxa laga qabto ama dheg laga qabto ama f- ee, lug laga qabto jidhka oo dhan baa habeenka aan seexanaynin indhaha hurdo kusoo dhici mayso ee, jidhka kaleeto xanuun iyo laxal wuu dareemi Ee, marka sidaasoo kale mu'miniintu ayuu nabigeenu ku tusaaleeyeyoo waa jid isku yaala camal oo waxa weeye qof mu'min ah haddii uu dhibaataysan yahay mu'miniintu waa laga xanuunsanayaan Ee, hurdada iyo ee, waxay la dareemahayaan laxawga iyo hurda la-aantay la dareemahayaan marka iyadoo sidaas ay ka dhigan tahay baa ee, waxaa la rabaa dadka mu'miniinta ah oo nabigeenuna uu leeyahay qofkii qof muslin ah ee kurbo ka fayda oo kurbooyinka adduunka ka mid ah ilaahay baa isaguna kurbada maalinta qiyaamo ee kurbada weyn ay jirto ilaahay kurbada ka faydaa culayska iyo maaragtay ee maalintaa taagan baa ma- maalin wax yar oo aad samaysay yuu ilaahay subxaana watacaala kaaga qaaday kurbooyin waaweyn waxaad og tahay ee, dhibaatada iska daa qof muslin ah oo bini aadmi oo la caawiya iska daaya Ee, naag reer binu israa'iil oo haweenka jirkooda ka ganacsada ah yaa waxay waraabisay ay jannayna ku gashay macnaha beer kasta oo qoyan buu nabigu uu yidhi wa fii kulli kabadin rabbin ajrun buu yidhi marka een, maadaama oo ajir ee, laga helahayo aygii iyo xayawaanaadka qofka muslinka ah ee bini aadmiga ee muslinka ah ee weliba walaalkaa ah wuu ka seexa jiraa oo ka wen yahay waxa aad siiso xayawaanaadkaasa waxaa laleeyahay ee, naxariistooda waxaa lagu gelahayaa janno haddii la tacdiibana waa og tahay oo ee, ciqaabkooda iyo in laga xidho cuntadiina ee, waa lagu cadaabgeli oo gabadh baa intay bisadx dhaybay naar ku gashay bisadda waxna maynan siinin markay xidhay ee, mana sii daynin oo cuntadeedii iyo geedaheedii iyo xasharaadkeedii hadda aqday oo maynan sii daynin ilaa ay baahi ay k- uga dhimato ayay gabadha gacanta ku haysay baasha oo xadhigga ugu jirta sidaa darteed bay naar ku gashay Ee, bedelkeedana ee, gabadhii waraabisay ee, waxaa weeye waxay ka heshay ajir waxaa kale oo jiray geed wadada ku yaala ama kurtan ha ahaado ama geed ku soo baxay wadada ha ahaatoo dadka muslimiinta dhibi jireen iyo nin wuxuu yidhi geedkan dad qof dambe oo muslima dhibi maayo uu ka gooyey ilaahay baa ugu naxariis marka haddii la ee, la fiiriyo qur-aanka iyo sunnada aad bay waxay u boorinayaan ama ay dadka ay u gubaabinayaan oo ugu gubaabinayaan in dadka muslimiinta ee walaalaha wax la taro qofka muslimka ee walaalka ah oo gaajaysan een, waxa weeye nabigeena xataa iimaanka buu ka anfiyey qofka haduuna waxa uu jecel yahay uuna walaarkii una la jeclaanin oo wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min buu nabigu yidhi Een, marka qofka macnaha muuminka ee walaalka ah ee ama deriskaba ah ama walaalnimada ee ku walaalka ah ee muslimka ee soomaaliya ah ee baahan caawintiisu waxaa weeye ajir weyn buu ilaahay subxaana watacaala dadka muslimiinta iyo u yahay waxaana laga helayaa walaaltinimadiina waa laga heliyey iyo ulfadii iyo isku soo dhawaanshihii iyo dadkii muslimiinta ahaa ee walaalaha isla danqaday een, wax weyn bay ka tari ilaahayna subxaana watacaala wuu inoogu naxariisan oo qofka aan naxariisanin looma naxariiso nabigu yidhi ee, irxamuu man fi lardi yarxamukum man fi samaa buu ee, nabigu xadiiskana ku leeyahay marka ilaahay baa subxaana watacaala samada inooga naxariisan haddii aan dhulka iskaga naxariisano oo aan dadka walaalaha la caawiyo ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun Ee, ma gaaraysaan wanaagga iyo khayrka iyo jannada iyo ribaha ilaahay la gaari maayo ilaa waxa aad jeceshihiin aad wax ka bixisaan waxa la jecel yahayna waxa weeye waa maalka iyo xoolaha qofka muslimkaa marka waxaa laga rabaa waxa uu leeyahay ee gacantiisa ilaahay uu geliyey ilaahay fadligii buu ku geliyey oo ilaahay baa fa- oo- ugu tafaadulay oo ka sarraysiiyey dadka kaleeta ee aan waxba haysanin waxba k- kuma dhaamin laakiin waa ilaahay subxaana watacaala waa iska imtixaam asagana waa lagu fiirinayaa in uu bal dadka ugu naxariisto walaalahoodana waa la fiirin haddii u naxariisan waayana waa waxaa laga yaaba inuu waayo Een, sadaqada iyo waxbixinta iyo wanaagga ay leedahay xadiisa iyo sunnada nabiga iyo ee, aayadaha qur-aanka ee ku soo arooray aad bay maaragtay u badan yihiin dadka muslimiinta ana waktiga xaajada iyo baahida ay taalo macnaha waxa weeye waa xilliga la rabo qofka ilaahay uu waxsiiyey inuu u naxariisto oo walaalihii uu gacan u fidiyo xooluhu kula dersi maayaan oo ku- weligaa kula waari maayaan waxaa laga yaabaa qof hantiilo ahaa inuu deegaba oo xoolihii ay ka baaba'aan oo ay dhaafaan hadda dhulkan dad afar boqol oo neef ee, nin lahaa oo maanta uu nin ii warramay wuxuu yidhi nin afar boqol oo neef oo lo aan la imaaday wuxuu sheegay wax toban ka yar inay u saaxibay ninkaa shalay wuxuu lahaa xooluu haystay hantiiluu ahaa afar boqol oo sax buu lahaa maantana toban wax ka yar oo weliba aan noolayn baa oo laga yaabo inayn habeenadan gaarin yaa oga soo hadhay marka sidaasay iskugu dhow yihiin een, hodantinimadka iyo faqriga iyo baahida sidaasay iskugu dhow yihiin dadka marka muslimiinta waxaan leeyahay hala caawiya dadka walaalaheen ah ee baahan ee goomoon een gacalka inagoo aanu nahay een waxba haysanin sidaasaan dhihi lahaa in macnaha dadka muslimiinta ay isku taraxumaan suu ilaahi subxaana watacaala inoogu naxariisto oo ee, uu inagana inoo siiyo khayr badan oo roobku uu ka mid yahay oo ay caafimaadku ka mid yahay waad ogtihiin xoolaha bixintooda sadaqada ee, waxaa la dhihi jiray soomaalidu xataa waxay dhihi jirtay sadaqadii wad iyo geeri furata baa la dhihi jiray runtii waxaa weeyo ee, raximka oo la xidhiidhiyo bay ka mid tahay ee, walaalnimada oo ee, la xidhiidhiyay ka mid tahay oo waxaa maanta xoolaha aada walaalkaa siisay eed ku noolaysay soomaalidu waa wada raxim iyo qaraabo sadaqana way noqonaysaa sila iyo xidhiidhin qaraabana way noqonaysaa marka dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed meelay jiraanba inay iscaawiyaan oo isgarab qabtaan oo walaalnimada la dhowro oo macnaha la isku dubnoxo oo ninka faqri ee waxhaysa ee qaniga ee ilaahay gacantiisa waxgeliyey ka ka hooseeya ee walaalkii ah inuu fiiriyaan laga rabaa waayahay maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala baa adigana ku fiirinhayaa Ee, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay laba malag baa waagi baryaba soo dega Ee, mid wuxuu leeyahay ilaahayow midka wax bixiya bedel sii oo wax macnaha khalafa sii Ee, midka kalena wuxuu leeyahay ilaahayow midka mumsika ah ee haysta ee aan wax bixinin ee quduuqa ee macnaha bakhaylka ah ee xoolaha aan dadka aan u quudhin ilaahayow ka baabi'i oo teef ee, ku rido oo gacantiisa madoobay faqri ku rido uu ilaahay marka waa waa malaa'igta ilaahay baa midna ducayn midna habaarhaya marka qofka mar walba wax bixiya oo dadka walaalihii ee sadaqada siiya ee, walaalaha u gacan celiya qaraabada xidhiidhiya dariska xidhiidhiya ee, dadka muslimiinta ah u roon xoolihiisu malagaana wuu u ducayn walaalihiina way way u ducaynayaan ilaahay subxaana watacaala baana ka naxariis badanoo asaga xoolihiisa ilaahay baa u dhowri caafimaadkiisa ilaahay baa u dhowri ubadkiisa iyo ooridiisa iyo ehelkiisa ilaahay baa u dhowri marka waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta ah ha isgarab qabtaan weliba waktiga ay dhibaatadu jirto oo xilligan oo kaleeta ah ee sadaqadu way ka fiican tahay xilliyada kale ee barwaaqada ah ha la dhowro dadka markaa walaalaha ah ilaahay siduu marka adiguna cidiida aad gasho ilaahay uu kuu dhowro waa acmaasha saalixa ilaahay subxaana watacaala lagu baryo ayay ka mid tahay intaasaan dhilaha wasalaamu Waayahay, waa- calaykum waayahay.
waraxmatullahi wabarakaatu waayahay marka sheekh cabdirashiid een, dalka waxaa ka jiro abaaro saameeyey dadka iyo duunyada een, oo jubbooyinka iyo gobolka gedo ayaa ka mida meelaha ugu daran abaaruhu saameeyeen waxaana een, xogogaal u nahnay inaad hormuud u taheed een, dadka in loo gurmado marka halkay marayaan arrimahaas Ee, waxaa jira ee, dhowr meelood baan hadda waxaa gaarsiinay ilaa afar boqol oo ee, qoys baan hadda raashin gaarsiinay Ee, berrina hadduu ilaah yidhahdo waan bilaabaynaa haddee biyahana way iska socdaan oo hadda way u dambeysay dad baan hadda biyo u amreynay Een, dadka foosada me- qaarkood meelaha qaarkood een, hadda biyihii igu dambeeyaan amreen shan boqol baa fo yaa gooyada weyn iyo maraysaa shan boqol oo doolar macnaha waxa weeye waxaa looga soo dhaaminayaa laba boqol iyo konton kilomitr ee, yaa looga soo dhaaminaya biyaha oo biyaha macaan ee ay heli karaan halkaasi u jiraan marka booyada weyn baa intaa qaadanaysa dhehen hadda laba booyadood aan amre min shan boqol oo doolar bay ahaayeen Ee, marka waxaan leenahay dadka muslimiinta ee walaalaha ah roobabkii baa dhow waktigoodii xoolihii waa wala way wax dhintay iyo wax ee, ku dhoweeyo inta badanna xoolihii dadku way dhaafeen loodii iyo cadhigii cudurna waa u weliyaa abaar ba-anna waa jirtaa marka weliba tee soomaalida inta isku soo guurtay ee, culayska gobolka jubbada hoose oo kaa haysa waxa weeyo soomaalida oo dhan baa iskugu imaatay xagaayaa la filhayay xagaayadeena lama helin marka dadkii xoolahooda markaad magaalada ka baxda urka magaalada wadya ee markaad ka baxdo baadiyaha waad yaabaysaa marka u xoolaha waa baaba-een Ee, halkaasaa walaalo marinaynaa waayahay marka waayahay sheekh cabdirashiid marka een, xilligan oo kale maadaama xilli abaare lagu jiro oo roobkii amba xilligii uu aad u soo daahay maxaa dadka mu- mu'miniinta ama soomaalida oo kale laga rabaa inay sameeyaan walaalaha soomaalida waxaa la rabaa inay iscafiyaan inay iscafiyaan baa laga rabaa in la toobad keeno ilaahay loo noqdaa la rabaa dad muslin ah oo dambaabay baan nahay waad ogtahay wadankeena waxa ka jira ee, waa cisyaan unaan inagu la aan la imaanay ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabad aydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii yacmiluun lacalahum yarjicuun marka la- fasaadka daahirahaya waa roob la-aanta ka mid ah waxa fasaadka waa cuquubaadkan dhacahaya ee jirada leh ee roob la-aanta leh ee baahida leh ee cabsida leh waa waxa macnaha fasaadka ee qur-aanku uu sheegayo kaas weeyo marka bad iyo bariba maaragtay ee, waa waa waa waa ka imaaday oo ee, haddee roob haddii la waayo xataa xayawaanka badda ku jira aan noolaanaynin marka ee, waxaa laleeyahay lacallahum yarjicuun maadaama oon inagu kasbanay oo waxaa gamcayna aan ku kasbanay haddana waxaa laynaga rabaa rujuuc iyo laabasho iyo toobadkeen iyo iscafin iyo madaalimta iyo waxa la kala dulmay ee la kala haysto oo laisku celiyo dadka muslimiinta ee soomaaliya way isku dandaroobeen ee, way is- ee, maaragtay way isdileen way isdhaceen ee, way is- ee, isnaceen marka waxaa la yidhi soomaalidu waxay tidhahdaa walaalo isnacay wayna khabaal badiyaan wayna xoolo yareeyaan maamaada run weeyo in macnaha ee aan qaxno waddankeena ka qaxno inaan waddankeena ku baahanno inaan waddankeeni aan gamcaha bini aadna u hoorsanno waxaa keenay isnaca iyo isdhaca iyo isdilka iyo kala fogaanshaha marka waxaan dhinahaa dadka walaalaha ah ee soomaaliyeed ee muslimiinta ah inay iscafiyaan ilaahayna loo toobad keeno ilaahayna la baryo intaasaan dhinahaa
وما- وأوليميرح مطنويو نلبيك وبكتمي
guud ahaan barnaamijka faaqadaada wararka oo ka- aad ka dhegeysaneyseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeyskan waa hadnay intaas tan iyo kulanti dambe oo nabadgelyo وطنويو نلبيك وبكتمي idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa